halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulan wanaagsan dhegayste waa sabti saddexda agosto labada kun iyo sagaal iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijkeenna maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah cabdiraxmaan maxamed xaaji qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kumanaan xoolo dhaqato ah oo ka faa'iidaysanaya dooxooyin ka tirsan gobolka bari oo in ku dhow soddon sano aysan marin biyaha roobka ee tugagu ay soo rogaan balse haatan wax laga qabtay boholo iyo godod biyaha ka leexi jiray daaqsinkaasi hooyada iyo dhallaanka deegaanka kulbiyo ee gobolka jubbada hoose ayaa iyaguna waxa ay dhibaato ku qabaan helitaanka adeegyada caafimaadka asaasiga ah markii ay dhaqaalo xumo u xirantay rugtii caafimaadka ee tuulada waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka arrimaha xoolaha aynu uga hadalno ee dhaqasho oo ay ku jiraan maanta xoolodhaqatada gobolka shabeellada dhexe oo ka cabanaya xanuuno xoolaha kaga dhacaya iyo talada dakhtarka waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka tacab iyo wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha dalka marka horese wararka arrimaha bini'aadanimada iyo axmed maxamed aadan
mahadsanid cabdiraxmaan cudurka ebola oo waddanka d r c ka dilaacay sanad ka hor ayaa hadda waxa uu saameyn ku yeeshay isu socodka qowmiyadaha isaga kala gudba xuduudda waddankaasi uu la leeyahay dalka uganda hay-adda socdaalka ee i o m ayaa sheegtay howlgallada ay sameeyaan ciidamada dalka uganda inay saameyn ku yeesheen boqolkiiba afartan dadka ka gudba xuduuddaasi kuwaasi oo u socdaala howlo ganacsi iyo booqasho reerahooda ah dadkani ayaa inta badan ka gudba xuduudda dhanka deegaanka beni oo ah meesha xudunta u ahayd cudurka oo markii hore uu ka dilaacay iyo deegaano kale oo ay saameeyeen dagaalada ka socda waddankaasi hay-adda i o m iyo hay-ado kale oo la shaqeeya ayaa lixdan iyo afar xarumood oo ku yaalla xuduudda labada dal ka wada dadaallo ay ku doonayaan in looga hortago cudurka dhanka kale hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiya w h o ayaa codsatay in aanan la xirin xuduudaha labada dal oo aanan la istaajinin isu socodka dadka uganda ayaa dhankeeda sheegtay in howlgalladaasi looga gol leeyahay in lagu yareeyo faafidda cudurkaasi ayabaale abolo oo la shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee dalka uganda ayaa sheegay in dowladdu ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu baaro dadka ka soo gelaya xuduudahaasi sarkaalkani oo ay la socdeen saraakiil ka socota hay-adaha i o m iyo w h o ayaa booqday goobaha xuduudaha laga sameeyey ee lagu baaro dadka hay-adda maraykanka ee ka digta dhibaatooyinka dabiiciga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo u s g s ayaa sheegtay in dhulgariir baaxaddiisu weyn yahay uu ku dhuftay jasiiradda sumatra ee dalka indunuusiya dhulgariirkani ayaa la sheegay in xajmigiisu uu gaaraya ilaa toddoba rija skeel dhulgariirka kadib ayaa hay-adda qaabaynta dhulka ee waddankaasi indunuusiya ay ka digtay sunaami ku dhufta deegaanadaasi balse muddo yar kadib hay-adda maraykanka ayaa iyana sheegtay in sunaamigu uu ku dhuftay deegaan laba boqol labaatan iyo toddoba kilomitir u jira magaalada taluuk batung ilaa iyo hadda lama oga burburka iyo khasaaraha u geystay sunaamigaasi ku dhuftay waddanka indunuusiya baarlamaanka dalka jabaan ayaa maalintii khamiisteed uu u furmay kalfadhi gaara xilli caqalka sharci dejinta ee waddankaasi ay ku soo biireen haween iyo xubno matalaya ururada naafada ah boqorka cusub ee waddankaasi ayaa magacyada xubnaha cusub ka hor akhriyey xildhibaanada labada caqal oo ku kulmay xaflad lagu qabtay waddankaasi shaqaalaha ka shaqeeya labada caqal ee dalkaas ayaa kuraasta ka bixiyey gudaha dhismaha baarlamaanka si ay u galaan gawaarida ay isticmaalaan dadka naafada ah doorashooyinka caqalka sare ee bishii hore la qabtay ayaa waxaa ku guulaystay labaatan iyo sideed haween ah kuwa oo tirada guud ee haweenka ka tirsan caqalka sare ka dhigaya konton iyo lix halka ragga tiradoodu ay tahay boqol siddeetan iyo sagaal dhanka kale caqalka hoose ayaa boqolkiiba toban tirada waxa ay tahay haween wuu mahadsan yahay axmed maxamed aadan oo halkan inooga soo jeedinayey wararka arrimaha bini'aadanimada goordhow waxaynu guda gelaynaa qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna maanta marka horese
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaabaya kumanaan xoolo dhaqato ah oo ku nool deegaano hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa waxa ay ka faa'iidaysanayaan dhowr dooxo oo hoostaga magaaladaasi kuwaas oo qaarkood in ku dhow soddon sano aysan biyaha roobka ee togagu ay soo celiyaan aysan gelin marka laga reebo roobka korka kaga da'a laakiin arrintaasi dhibaato weyn ayay ku haysay daaqsinka dooxooyinkaasi maadaama uusan daaqsin fiican ka soo baxayn haddii aysan dooxada biyo wanaagsan marin haddaba dhibaatada dooxooyinkaasi haysatay waxay ahayd boholo iyo godad biyaha ka leexin jiray marinadii ee biyuhu ay u soo mari lahaayeen dooxada arrintaasi ayaa dad mutadawiciin ah oo ay ka mid yihiin jaaliyadda debaddu ay wax ka qabteen labadii sane ee ugu dambeeyey waxaana roobabkii guga ee xilliga kan da-ay ay la sheegayaa in biyo xoog lihi ay dooxooyinkaasi muddada dheer aysan biyuhu marin ay galeen hadda taasoo keentay in kumanaan xoolo dhaqato ah oo dooxooyinka dharoor iyo kuwa kale oo hoostaga degmada isku shuban xilliga kan daaqsinka uga faa'iidaysanaya waa xilligan xagaaga eh ay isugu tageen warbixintan waxaa arrintaasi ku lafaguraya waryaheena yuusuf cabdishire oo boosaaso inooga soo diray kumanaan xoolo dhaqata ayaa xilligan xagaaga ka faa'iidaysanaya dooxada gowlalaale iyo daaqsinada ku dhow ee kala ah jogoble keli iyo daynabada kuwaas oo dhammaantood hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari halkaasi oo muddo dheer aysan gelin biyaha roobka ee ka soo noqda roobka ka da'a buuraleyda sare ee gobolka bari deedna dooxada dhex mara oo ah kuwa ugu badan ee soo saara nabaadka iyo manfaca xoolaha sida uu sheegay maxamuud ismaaciil ciise oo ah guddoomiyaha degmada isku shuban horta afarta dooxo waa afar dooxo aan soddon sano biyo marin dooxooyinkaasi runtii warhadooda waa arki doontaan qaybna waa aragteen baa u malanaya waana xirmaynay muddo waxay tahay afartan iyo shan cisha biyaha roobka ee dusha kaga da-ay oo keliya ayaa dooxadaasi helay inta badan wakhtigaasi olole ay hogaaminayeen toddoba dhallinyaraha oo qurbaha ka timi ayaa labadii sane ee ugu dambeysay waxay carrocelin iyo dhulbuuxin ku samaynayeen bohollo yaryar iyo godod ka samaysmay ag siddeed kilomitira oo ah kanaaladii ay dooxooyinkaasi biyuhu usoo marayeen ilaa boqol kun oo dollar ayaa ku baxday dayactirkan oo loo adeegsaday cagafyo waaweyn iyo gaadiid kale islamarkaana ay hogaaminayeen injineero wax ka yaqaana arrimaha deegaanka cabdiraxmaan maxamed muuse oo qoyskiisu ka kooban yahay shan qof islamarkaana haysta tiro araya kuna nool dooxada daynabada oo lixdan kilomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada isku shuban muddana waayo joog usoo ahaa dooxooyinkan ayaa u sheegay idaacadda ergo in qoyskiisa iyo dadka kale ee reer miyiga ahba ay si wanaagsan uga faa'iidaysteen daaq badan oo muddadaas aan ka soo bixin dooxooyinkan kadib markii ay biyo wanaagsan ka heleen roobkii guga ee sanadkan sanadka roob bay heshay dooxadu waa laga shaqeeyey sidaan horay kuugu sheegay dooxadan waxaa biyaha ka leexsan jiray meel godah oo dilaacday oo oo hoos u dhacday meeshiibaa sanada shaqo laga qabtay shaqaduna shaqa iska adag ee maaragtay dhirjoojisabay ahayd xayndaan baa lagu wareejiyey ciid baa lagu wareejiyey ma garatay sidaasaa biyihii lamar iyo laba biyihii bay celisay dooxooyinkii bay ku faafeen dooxooyin badan oo abaar ahaan jiray bay gaareen daaqna waa ka baxay waa laga faa'iiday waana la xirmayey sidan oo kale inay noqoto wakti aan dhoweyn baa ugu dameeyey meeshaan dhulkan dildilaaciisu ilaas aan kuugu sheegay sideetamaadkii buu ku sinaa marba meel buu joogay godku mantii hadda burburka ahayd wuxuu ka noqday farakabax marka adigu hadda roob badan oo sanadka la helay iyo iyo iyo xayndaabkaasoo markii hore intuu xiraa dhulka biyihii celiyey baa laga faa'iiday cabdiraxmaan wuxuu reediyo wergo u sheegay in dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dooxooyinkan aysan ku nagaan jirin daaqsinka marka deegaanku roob helo maadaama aysan xooluhu helayn daaqsin ku filan balse ay badanaa xoolaha u hayaamin jireen meelaha biyomareenka leh sida dooxada weyn ee dharoor in dhulku uu yeesho bohollo yaryar waxaa u sababa waddooyinka cusub ee baabuurtu ay ka dhex sameeyaan dooxooyinka biyaha aadka u xooga badan ee roobku soo celiyo oo dhulka jilicsan godad ka sameeya daaqsinka xaddhaafka ah iyo xilliyada badan ee dooxada lagu dul socdo inta la ysugu soo guuro iyo deegaamaynta sida tuulooyinka cusub iyo kaamamka laga dhex sameeyo dooxooyinkaasi cabdulqaadir maxamed yuusuf oo ka mid a dhallinyarada ka soo laabatay dalka dibaddiisa ee ka shaqeeya dayactirka dooxooyinkan ayaa u sheegay redio ergo in dadka deegaankiisu ay si weyn uga faa'iidaysteen dayactirkii ay sameeyeen muddadii labada sano ahayd
anagu waxaanu keena khuburstaan kuu sheegay waxaanu xorga saarna bal biyaha inaanu ku leexino dooxooyinka boolloodka inaanu xirno oo aanu ka xirno biyaha in dadkaanu wacyigelino oo wacyigelin ballaaran dadka u samayno arrinta ugu dambaysa hadda waxay xirmadii waanu xirmaynay dhul aada u ballaaran oo dooxada dharooro inteeda badana runtii had jeer xoolaha jooga iyo baadiyahaba dadka ka kasoo guura meelaha kala duwanna ay aada uga faa'iidaysteen soomaali oo dhanna haddu aad oged hadda ka horna iskugu timid eryadaas marka dhulkii in laga shaqeeyo oo uu helo dad dhulkii u taagan waa muhiim waana arrin global ah arrintu oo arrimaha kan alaguurku ma aha arrimo soomaaliya keliya ah arrimo global ah oo problem adduunka o dhan haysta weeye marka inaynu ku baraarugsanaan arrintaasu dadkaygana ku baraarujino waa waa waa waa insa kuwaan wey kasakow caragelinta iyo buuxinta dhulka waxaa biyomareennada badankood loo sameeyey caratuur biyaha ku celiya dooxada iyadoo si adag loo awday faruuradii biyaha ka leexinayo dooxooyinkan meelaha qaarkood muddo shan saac ah ayaa biyuhu ay maraan bishii may ee sanadkan ilaa horaantii juun ayay biyo xoog lihi mareen dooxooyinkan dhallinyaradu waxay sheegeen in bulshada dooxooyinka ay u sameeyeen wacyigelin ku wajahan ilaalinta dooxooyinkan iyo sida ay xilli horeba wax uga qaban karaan dhibaatada soo celcelisa boholaha inkastoo shaqo badan la qabtay misna waxaa maamulka isku shuban ay sheegeen in meelihii ay hagaajiyeen ay doonayaan in shub iyo sibidh lagu sameeyo si aysan wax u yeeleen biyaha buuraha ee ka soo noqda xilli roobaadka guga iyo dayrta gudoomiyaha degmada isku shuban ee gobolka bari maxamuud ismaaciil wuxuu reediyo erge u sheegay inay xoogga saarayaan bulshooyinka xoolodhaqatada ah in ay wakhti siiyaan ilaalinta iyo dib u hagaajinta meelaha dayacu ka muuqdo nabadgelyo ku-daaqidda ayaa sidoo kale muhiimad weyn u leh dooxadaasi maadaama beelaha isugu soo guura qaarkood ay xurgufi u dhexayso xoolodhaqatada waxay uga faa'idaysteen ilaa hadda waa daaqayaan bishii laba toddobaad labadeedii ilaa hadda waa daaqayaan bil kalena waa lasii daaqayaa xoolihii waxay waa ku cayileen way ku dhaleen waa muxuu ahaayey dadkiibaa isugu yimid si nabada bay u wada degeen weliba dad xoogaha xurgufo ka dhexayso oo misna nabad ku wada degan oo nabad raba qaybtoo hadda waa guureen qaybina hadda waa degan tahay nabad bayna ku wada degan yihiin waana ka wada faa'iidaysteen oo xoolo walba ilaa xaafuun baa xoolo laga keenay ilaa iyo cal khabiirada dhinaca deegaanka ayaa aaminsan in waxyaabaha sababa boholaha iyo leexsinka biyaha ee dooxooyinkan ay sabab u yihiin deegaamaynta sharci darrada ah si taasi looga hortagana waa in dowladda iyo dadka deegaankuba ay tashi ka sameeyaan sidii arrintaasi looga hortegi lahaa sida uu qabo doctor cabdirasaaq maxamed cali oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka puntland hadda waxa weye dooxada markaad maqlayso lagu leeyahay biyo ka faa'iidaysa dooxooyinka dhibaatada ku dhacday awal waxay ahayd biyihiiba ka wada leexday waa loomanay noqdeen marka dooxo kasta oo biyihii lagu soo weeciyo sida darooro kale dooxadu waa noolaanaysaa haddeer waxaa jira dhul dooxooyin ah oo roobkii aada aragtay aada ogeyd dhibaato inuu u geysta maahe aan wax u kordha jirin marka waxaa loo baahan yahay dhinacii farsamadana in wasaaradda deegaanku ay dan dadka ka caawinto oo waxaa jira farsamooyin biyo weecin bale water diversion biyo baahintii water spreadingki waxaa la yidhaahda iyo joojintii wixii oo dhan baa la rabaa wasaaradda inay dadkii barto shacabka ahaa si ay iyagu hawshooda qabsadaan marka waxay u baahan tahay dawladda iyo shacabka iyo kullinka laisu yimaado in arrintan dawladduna ay samayso ciidan warwareega hadda waxaa jirta ayaantaas anugu ciidamada in la sameeyo anugu agaasimo guud baan kaa wasaaradda deegaanka
yuusuf cabdishire radio ergo boosaaso wuu mahadsan yahay yuusuf cabdishire oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada boosaaso weli waxaad maqlaysaan radio ergo qaybo kala duwan oo idaacaddeenna maanta ah ayaa inoo soo socda
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
dhegaystayaal barnaamijka inta uu socdo waxaa qayb ka noqon doona fariimaha ay dadka soomaaliya nagala soo xiriiraya noogu soo duubeen lambarka gaaban haddaba dhegaystayaasha waxaan u sheegaynaa haddii ay jecel yihiin inay ka qayb qaataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad doonaysaan inaad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad rabtaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna inoogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan weli waxaad dhegaysanaysaan rediyo ergo iminkana dhegaystayaal aynu eegno wararka qiimaha xoolaha iyo sayladaha ay naga soo gaareen aan ku bilaabee suuqyada magaalada kismaayo geela dhoofka ah waxaa lagu kala iibsanayaa afar iyo labaatan milyan oo shilin waa qiimo aad uga sarreeya geela qalliinka ah oo isagana toddobaadka kan lagula kala wareegayay siddeed iyo toban milyan oo shilin dullaalintu waxay sheegayaan in qiimaha adhiga dhoofka ah uu aad uga sarreeyo isna suuqyada magaalada kismaayo waxaana toddobaadka kan lagula kala wareegay laba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilin orgida jarka ah ee la kala iibsanayey xilliga carafada darteed ayaana ugu wacan sida ay dulaalintu sheegayaan in qiimuhu uu sidaasi kor ugu kaco dhinaca suuqyada magaalada burco ee gobolka togdheer haddii aynu eegno adhiga daabaxa ah saylada magaalada burco waxaa la kala siisanayaa shan boqol iyo konton kun oo shilinka somalilan ah waa heerka koowaade waxaana hoosu dhac weyn laga dareemayaa daabaxaas dulaalintu waxa ay sheegeen in adhi badan oo saylada yimaada uu jiro waxaana xoogga la saarayaa xilliga kan een adhiga ahminka ah iyo iibkiisa maadaama ahminka dibadda loo dhoofinayo uu sayladaha suuqyadaasi ka maraya lixdan iyo afar doolar ee toddobaadkan geela qalliinka ah ee magaalada burco waxaa heerka koowaad la kala siisanayaa toddoba boqol oo doolar waxaana dulaalintu ay sheegayaan in geelaasi uu saylada ku yaryahay waa sababta qiimuhu uu uga sarreeyo sidii hore geela dhaqaalka ah ayaa isna waxa uu burco ka marayaa kun iyo laba boqol oo doolar xeryaha qaxuntiga dhadhaab gaar ahaan xagardheer haddii aynu eegno geela hilibka ah ayaa wax badani iska bedeleen toddobaadkan waxaana awrta waaweyn ee qalliinka ah lagu kala iibsanayaa toddobaatan kun oo shilin oo shilinka kenya ah sidii toddobaadkii hore geela dhaqaalka ah waxaa iyana lagu kala iibsanayaa toddobaatan kun oo shilin marka uu rimayda yahay waa heerka koowaade orgida waaweyn ayaase ka duwan sidii toddobaadkii hore waxaana toddobaadkan lagula kala wareegayaa ilaa toddoba kun oo shilinka kenya qiimaha sayladaha guriceel haddii aynu eegno adhiga dhoofka ah ayaa waxa uu marayaa siddeetan iyo shan doolar waa qiimo aad uga sarreeya magaalada burco oo aynu iyagana ka soo warranay adhiga qalliinka ah ayaa isna waxa uu ka joogaa heer hoose marka laga hadlayo guriceel waana afartan iyo shan doolar oo keliya adhiga sayladaasi waxaa maalintiiba la kala wareejiyaa ee maalmaha arbacada khamiista iyo sabtida kun iyo shan boqol oo neef geela dhaqaalka ah ayaa guriceel waxaa lagu kala iibsanayaa kun iyo boqol iyo konton doolar halka geela ee qaliinka ah uu yahay toddoba boqol iyo konton doolar geela dhoofka ahina waa toddoba boqol iyo konton doolar isna sayladaha magaalada guriceel wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha waddanka ay naga soo gaareen intaasi aynu ku ekeenno dhegaystayaal sida aan horay idinku sheegay inta uu barnaamijkeennu socdo waxaa qayb ka ah fariimaha ay dadweynuhu inoo soo duubayaan ama dhegaystayaasheennu ay meelo kala duwan inooga soo duubayaan aan ku bilaabee magaalada beledweyne waxa ay nagala soo xiriirtay gabar beeraley ah oo iyadoo magaceeda inoo sheegi doonta waxay ka warramaysaa xaaladda beeraha ee deegaankeeda ee webiga iyo xilliga kan sida biyihiisu ay yihiin iyo weliba xilliga kan oo xagaa lagu jiro xagaayada ayaa waxay leedahay waxay dadka deegaanka u abuurtay jawi degan bal codkeeda aynu wada dhegeysanno asalaamu calaykum raadiyo werga waa ini salaamay magaceygu waa basro cabdi ku sugan magaalada beledweyne duleedkeeda meelmaye waxaan nahay beeraley beeruhu way noo soo go-een maasha allah way noo soo go-een xagaayo ba-aan ayaana hasto waa jawigeena wuu degan yahay maasha allah xagga weligu noo si wacan ayay weliga aan beeraha ugu beeranaa weligu marna wuu naga qaba marna wuu noo imaada marna waa ku beernaa beeraha maasha allah raadiyo warka waa ini salaamay codka bilaadinimada sidaas nagu dhiirigelidiin cabashadeen mahadsanyidiin
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
hooyada uur kale marka ay gaarto xilliga dhalidda ama xilliga umulidda iyo weliba caruurta ku nool deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la sheegayaa inay dhibaato ku qabaan adeegyada caafimaadka asaasiga ah sidii ay ku heli lahaayeen waxaana ah dhowr bilood ka hor ee dhaqaale xumo u xirmay rugtii caafimaadka keliya ee ay tuuladu lahayd warbixin amuurahaasi ka hadlaysa waxaa kismaayo inooga soo diray waryaheenna axmed cabdi toronto shantii bilood ee aan soo dhaafnay waxaa deegaanka kulbiyo oo hoostaga degmada badhaadhe xaalada caafimaad darro ugu geeriyooday ilaa saddex dumara oo uur leh kadib barkii ay waayeen xarun caafimaad oo ay ka helaan gargaar deg deg ah sida uu reeriyow ergo u sheegay xasan ibraahim ismaaciil oo horey madax uga ahaa xarun caafimaad oo deegaanka ku taalay islamarkaasina ay maamulaysay hay-adda somaali aid balse muddadaasi ka hor xidhantay xaruntan xidhantay oo qaabilsanayd hooyada iyo dhallaanka ayaa loo waayey mushahar shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqaynayay iyo daawooyinkii loo baahnaa xasan ayaa sheegay in dumarka qalliinka lagu sameeyey iyo kuwa dhintayba ay isugu jiraan kuwa deegaanka kulbiyow ah iyo kuwa ku noolaa baadiyaha oo horay ugu tiirsanaa xarunta toddobaadkan gudihiisa waxaa deegaanka kulbiyow laga qaaday laba dumara oo fooli qabatay waxaana loo gudbiyey deegaanka huluuqo oo kulbiyow u jira labaatan kilomitir oo dhinaca kenya ka xiga markii huluuqo wax looga qaban waayey waxaa loo sii gudbiyey magaalada garisa khadre xuseen aadan waxa ay ka mid tahay dumarka laba bilood ka hor halista ugu gashay markii ay fooli ku qabatay deegaanka waxaa loola cararay magaalada masalaani ee dhinaca kenya halkaasi oo lagu sameeyey qalliin deg deg ah balse irbadii kabuubyada ee qalliinka loogu samayn lahaa ayaa laga waayey cusbitaalka masalaani dantuna waxa ay keentay in khadra iyadoo ilmaha qaybina ay ka soo jeedo qaybina ay ku harhsan tahay loo safriyo magaalada gaarisa oo masalaani u jirta boqol lixdan iyo sideed kilomitr laakiin intii inta liga qaadayo ee masaali lii marinayo ee gaaris lii geenayo xanuun waan dareemsanaa hadda qof waxaan ahaa qof ka soo dhacayo intiisa kalena ku maqan inta kalena banaanka kale imaado meel lagu daawada hadda gaarso waxaan tagay afar saac oo habeennimo
nolosha qoyskeedu waxa uu ku tiirsan yahay miis kudaara oo suuqa u yaala khadra waxa ay reediyo ergo u sheegtay in gaariga ka qaaday kulbiyow ee geeya hulluuqo loogu kireeyay afartan doolar khadra ayaa ah hooyo horay u dhashay shan carruur ah waxaana lagu soo qalay ilmihii lixaad aadan khaliif faarax laba gabdhood oo la dhashay ayuu ka qaaday kulbiyow markii xaaladdu ku adkaatay si ay ugu dhalaan masalaani iyo gaarisa laakiin labaduba maalmo gudahood ayay ku geeriyoodeen custaaladii loola cararay mid ka mid a gabdhaha waxa ay geeriyootay markii qaliin lagu sameeyey midda labaadna markii custaalka lala gaaray ayay geeriyootay
dhakhaatiirtii way naga baxeen daaweynta ugu maqnaayeen ka dambe keligayga la jooga ayadana nafteed soo qaato wakaas hade ilmiha xabaar ku foolinayso dacabti iyo inta xilleed annagii dad masaakiina tabariyana kasakow xaaladda adag ee dhalmada hadda waxaa deegaanka ku sugan dareen cismaan abshir oo ah umulisa dhaqameed caawida dumarka dhalaya waxay reediyo ergo u sheegtay in labadii bilood ee ugu dambeeyey ay ka umulisay koob iyo labaatan dumar ah dareen cismaan waxaa jirta kalkaalisooyin caafimaad oo aan shaqo ku jirin oo ay xiriir la leedahay islamarkaana ka caawiya duridda iyo kaalmooyinka kale ee badbaadinta ilmaha iyo hooyada ninkii markaas ii dhow oo taktar aba taleefonka wa'a bal ii imaa wahba igu adagaa dhahaa waa ii imaana hadda ilmahan wax lagu duraa iyo hadda wax lagu hiraay marka taas baa waxa uu kala dhaliyaa wixii ilaahay idoo fududeeyna waaba ka dhaliyaan si laba hal saddex wixii markaas ilaahay u keeno waa ka dhaliyaan deegaanka kulbiyow waa deegaan aan xiriir iyo isu socod wanaagsan aan la lahayn degmada uu hoos tago ee badhaadhe halkaas oo qudheeda aysan ka jirin adeegyo caafimaad oo caawin kara hooyada iyo dhallaanka sababo abni darteed axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
dhegaystayaal waxaa barnaamijka inta uu socdo qaybkaa sidaan horeyba idinku sheegay dhegaystayaasheenna la soo hadlaya haddana aan soo qabtay gobolka hiiraan waxa ay dad halkaasi ama dhegayste halkaasi joogo inala soo hadlay uu ka cabanayaa ee lacag la-aan ayaa ka jirta buu leeyahay ee tuulada uu joogo maadaama lacagtii dadku ay moobilada ku qaateen oo ay dadka xoolodhaqatada ah ee tuuladaas oo magaceeda uu isagu inoo sheegi doono oo ilaa afartan kilomitr u jirta ee magaalada beledweyne aysan dadku si fiican u garanayn isticmaalka lacagta moobilada lagu shubtay ee e v c da ee loo yaqaano islamarkaasna aysan fahan ka haysan wuxuu leeyahay xilliga kan xoolihii baa la kala iibsanayaa dadkii ayay ku adag tahay inay lacagtii ee moobilada kula kala wareegaan mararka qaarna anteenada ayaaba adag buu leeyahay oo in lacagtii la kala dirsado ama la kala helo ayaa aada u adag arrintaas ayuu ka cabanayaa assalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa maxamed xuseen joogo tuulada qalaan qalaanqasha ee gobolka hiiraan tuuladaas oo hadda ku taala gobolka hiiraan u jirto magaalada beledweyne afartan kilomitr aada waxaan uga cabanaynaa maaragtay halkaas ka jiro xaalad oo maaragtay lacag la-aan ah la lacagtii waxay noqotay a c c dadkuna waa dadka tuuladan ku dhaqma war dad aada oo maaragtay aan aan aqoonin a c c ga marka xagga kala gadashada wixii lacagtii kala iibsigii xoolaha iyo dhibaato ku qabaan iyo qadkiiyo culus oo maaragtay keenadu ku culus halkan mararka qaarkood taleefanadu ma shaqeynayaan e c ga oo aada badan tahay dad badan waxaa arkaysaa uu ka qaldamay ama lambarkii sareedkii uu ka qaldamay oo dhahay mobilka waa ila halaabay marka waxaan dhihi lahaa hadday dawlad tahay hadday ganacsato tahay in xaaladan wax ka bedelaan ama ay lacagta soomaalida socodsiiyaan baan dhihi lahaa radio ergon
waxaad ka dhagaysan kartaa rediyow ergo magaalada baydhabo rediyow warsan iyo rediyow baydhabo
waxaan kaloo kula dabaarinaya dadka xoolo dhaqatada inay iska ilaaliyaan daawooyinka ay sida qaldan u isticmaalayaan oo ay dhakhaatiirta la soo xidhiidhaan tusaale ahaan waxaa kamid a daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo daawo loogu talagalay dadka oo oo in la in la mariyo xoolaha dushooda maqaarka laga mariyo dhiskaana loogu talagalay waa dhibaato aada u fara badan waxaa kaloo jira daawo loogu talagalay daawo la yidhaahdo idamactin oo lagu diro maqaarka hoostiisa oo anti parasite ah inay afka ka siiyaan oo oo ama biyaha ugu daraan ama ay afkaba ka siiyaan ayadana waa wax qalada waxaan kale oo kaga dardaarmaya waxa waxaa jirta ayadana daawo dhib ah dhib xolaha loogu talagalo in lagu dhayo oo ay biyaha ugu daraan reer miyiga biyaha xoolodhaqatadu biyihii ugu daraan arrintaasuna arrin qalada waaye waa arrin dadka iyo xoolahaba dhibaato ku ah waxaan fariinta qaadka ee aan dirayaa waxay tahay marka ninka reer xoolodhaqatada dhakhaatiirtu meel walbay joogaan tuulo walbay joogaan magaalo walbay joogaan marka aad cudur aragto ha ha ha adigu ha ha daaweyni ha ku karin inaad adigu daaweyse dadka cilmiga la tasho adiga iyo ninka cilmiga lena isla tashada intaas ayaan dadka xoolodhaqatada ugu dardaarmaya
dhegaystayaal weli waxaad degaysanaysaan redio wergo waxaad inagala socotaan mawjadaha gaaggaaban efemyada baraha bulshada iyo website-ka haatanna aynu eegno barnaamijkeenna arrimaha xoolaha aynu uga hadallo ee dhaqasho waxaana isku soo dubaridday oo halkan inooga soo jeedinaysa foosiye cumar bare
nabad dhegaysta kusoo dhowow barnaamijka dhaqasha oo aynu uga hadallo arrimaha xoolaha maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa qaar ka mid a xorodhaqatada ku nool gobolka shabeellaha dhexe oo ka cabanaya cudurro kaga dhacaya ariga iyo sidoo kale weliba talada dhakhtarka uu siin doono xoolodhaqatadaasi qaar ka mid a xoolodhaqatada ku nool deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya in cudur la yidhaahdo jadeeca madow uu kaga dhacay ariga kaasi oo wata qufac qandho iyo weliba calaamado kale mid ka mid a dhagaystayaasha oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban ayaa dhakhtarka xoolaha weydiinaya bal cudurkaasi iyo waxa lagu daaweyn karo balse marka hore dhagaystaha codkiisa ila maqla asalaamu calaykum raadiyo ergaweydan salaama waxaan joogaa gobolka shabeellada dhaxa hiiraan aan joogaa meel agdiisa ahoo u dheerayn walaalo idi aan dhaqa jira ayaa waxaa iga gala cudur jadeeca madow la leeya cudurkaasaan rabaa walaalayaal aragtay xoolihii marka baraa eber naqday adiga labaatan soddon adi waxaa asiyadan waa waayo soddon waa dhimatay marka walaala waxaan rabnaa daawe caawina iyo walaxyaabaha u daawaa in wax noogala taataabto oo nagala caawiya arrintaas walaalayaal waan idin salaamaa asalaamu calaykum waa tahay dhegaystayaal haddaba su-aashaasi ayaan u gudbinay dhakhtar xasan weli cumar oo ah dhakhtar xoolaad oo ku sugan magaalada beledweyne wuxuuna ugu horreyn sharaxayaa calaamadaha cudurkan kadibna waxa uu geli doonaa sida lagu daaweyn karo iyo talooyinka uu siinayo xoolodhaqatada waa mahadsantihiin radio erga cudurkan jadaaca madow waa ku dhaca xoolaha waa ku dhacaa waxaana kamid a calaamadaha lagu garto ama calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah qandhab fara badan iyo qufac iyo diif ama hergab sanka ka soconayo xoolahana xoolahana dhimasho wuu u keenaa sidoo kale waa cudur inta badanba xoolaha soomaaliyeed ku dhaco waxaana waxaana lagu daweeyaa tallaal wuu leeyahay cudurkan sidoo kale waxa uu leeyahay in qalajyo lagu duro ama neefkaas ku dhac xoolahaas ay ku dhacday lagu duro daawooyin qalajyaal ah sida benis darabtoo kale waan gartay marka waa cudur kaalmaati leh balse aan daaweyn lahayn cudurkan daawo wuu leeyahay daawadiisana waa qalajiye in daawooyin qalajyaa la siiyo tallaalna wuu leeyahay cudurkan waan gartay marka hadda xoolo dhaqatada talooyinka aad siinayso maxaa ka mid ah talooyinka aan siinayo waxaa ka mid ah in xoolaha isku socodka la yareeyo isku socodka xoolaha in la yareeyo ko in xoolaha la siiyo cunooyin nafaqale in la siiyo in deegaanka haddii ay jirto cudurkan jadeecada madowga ah xoogaa la kala sikado reer guuraag inta badanba waxaa suuragal ah in xoolahooda ama isku dhadhow yihiin in la kala dheeraado si oo cudurkan u yaraado in neef in haddii tallaal la helayo haddii xoolihii ka badbado si uuna cudurkan dib ugu soo laaban in la tallaalo marka ma cudur faafo oo si dhaqso ah ku fidaba mise waa cudur meeshaas uu ku eg yahay oo keliya ku ekaada oo wax yar muddo yar ama faafa cudurkan waa cudurkan wuu faafaa laakiin ma ma badna faafitaankiisa inta badanna wuxuu ku badan yahay aricadka iyo id aricadka uu ku badan yahay waan gartay dhegaysto kale isagana jira oo nagala soo xiriiray gobolka galgaduud oo ka cabanaya cudur uu ku sheegay kaadi dhiig oo calaamadahiisana ay ka mid yihiin neefka hilibkiisa oo cagaarta qandho kulul iyo ugu dambeyn neefka oo dhimanaya bal kaasna ka warran isna sharaxaad ka bixi cudurkan kaadi dhiigga ah waa uu jiraa waxaana ka mid ah sidaa hore u sheegtay qandho fara badan kaadidoo dhiig noqoto neefkii oo dhinto ama dhaqsi oo dhinto ilaa todoba maal camal sidoo kale asigana ama cudurkaasna sidoo kale waa waxaa lagu daweyn karaa ama daawo ahaan loo siin karaa in la in daawo qalajiyaa la marka daawooyinkaas qalajiyahoo la siinaya maxay yihiin macirbada makininiya waa wax noocee masharooba daawooyinkaas qalajiyaha ben trabtoo kale waa lagu duri karaa wax macnaha ma laha haddii og haddii ogso lagu durana waa caadiya ogsona waa lagu duri karaa ha marka talooyinka ugu fiican oo dadkan ay xoolaha ku kala badbaadsan karaan muxuu yahay xoolaha inta badanba sida ugu wanaagsan ee xoolaha lagu lagu badbaadin karo waxaa weeyaan markii cudur la arko in la kala sakado ama reer guuraaga aysan hoosta iska soo gelin ama ay geediga ama ay deegaanka aysan isku dhaweynin in marka daaq oo kale la joogo xoolaha la kala celiyo oo aan xoolaha la isku dirin cudurada xoolaha qabo oo kale talooyin in la yidhaahdo xoolahaada cudur u qabaa meel geesa deg xoolaha kale cudur ku daaran in talooyinkaas macnaha iyaga isweydaarsadaan oo macnaha ku yidhahdahay meeshii ay ka bilaabato ololo markii la arko cudur inuu soo galo environmentka ama deegaanka cuduradan marka cuduro hawada iyo xilliga la socda miya mise waa wax iska yimaada cudurada inta badan ba cudur oo dhan markii la yidhahdaba waa cudur iska yimaada kolleyba hadda inta badan ba dadka dadka remiyiga waxa ay sameeyaan cudurkan ama cuduradu waxay soo baxaan sanadkiiba hal mar ama laba mar ay soo baxaan marka halkaa mar iyo labadaa marba waxa ay dhamaynayaan xoolaha aana yarayna dhamaynaa haddaanan laga gaarin ama aan tallaal loo helin ama dawlad markaasi ama n g o ama hay-ad tallaal geysa haddaan la helin oo cudurkaas si uuna dib dambe ugu soo laaban aanan la tallaalin xoolaha waxaa halisa in maxaan ku rahdaa dad badan oo reer guuraa inay ku xoolo waayaan aba macquul kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal dhakhtar xasan oo talooyin caafimaad siinayay xoolo-dhaqatada weliba kuwa arileyda ah oo ku nool qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo arigu uu kaga dhacay cudur ay ku sheegeen inuu yahay jadeeca madow guud ahaana intaasi haynoo joogo barnaamijka dhaqasha oo aad maanta kala socoteen idaacadda ergo inta aynu mar kale kulmi doono haddii allaha weyni saamaxo sidaa iyo nabadgelyo
dhinaca dhegaystayaasha haddii aan mar kale ku noqdo dhegayste gabadh ah oo aan soo sheegin halka ay nagala soo hadashay ayaa waxa ay hambalyo la wadaagaysaa gabdhaha kaalimaha hore ka galay imtixaanaadka inkastoo aysan soo sheegin gabadhaasi kuwa ay yihiin misna waxaa xusid mudan in aynu sheekooyin ka samaynay gabdho kaalimaha hore ka soo galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe ee jubbaland sidoo kale waxa aynu ka hadalnay natiijadii imtixaanaadka puntland iyo kii dowladda federaalka ah ee toddobaadyo ka hor isna la shaaciyey oo kaalimaha hore ay gabdho soo galeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo erka waa idin salaamay dhammaan waxaan u hambaliyeynayaa imtixaankii sanadkii dhowaan la qabtay dadkii kaalinta ka galay gaar ahaan gaar ahaan gabadha la yidhaahdo ikraan cabdicasiis waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed ha ku tusaale qaataan ayadana waxaan horumar raboona la rigeey
weli waxaad degaysanaysaan redio ergo iyo barnaamijkeenna maanta haatanna dhinacaas iyo magaalada baydhabo hay-adaha dhinaca xoolaha iyo beeraha ka shaqeeya ganacsatada iyo xoolodhaqatada ayaa waxa ay waxay magaalada baydhabo beryaha kan ku lahaayeen shir looga hadlayo kordhinta nacfiga xoolaha cumar maxamed macalin agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waryaheena muxyidiin xasan maxamed wuxuu uga waramay waxa uu qorshuhu yahay iyo sida kor loogu qaadi karo tayada xoolaha
ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa radio ergo oo waxay wasaaradda casuuntay dadkii howlahaas ku shaqada lahaa sida dhakhaatiirta organisationada oo ka shaqeeya lafistoga international iyo local ganacsatada dadka dalaaleyda ah iyo wasaaradaha shaqada ku leh sida wasaaradda qorsheynta wasaaradda beeraha oo line ministrigala ah maxaa ka soo baxay marka shirka waxaa ugu muhiimsanaa horta in la isxog wareysto xog wareysigaas wuxuu ku saabsanaa bal xoolaha xilligii dowladda ay ka maqneyd oo soomaaliya dowlad la-aanta ay ahayd caafimaadka xoolaha maxaa lagu daryeeli jiray maxaa lagu kontarooli jiray sideese loo daaweyn jiray iyo xilligan hadda oo dowladda ay kabasitigeeda la ogyahay inuu xoogaa ay aada u hooseeyo habka ugu habboon oo lagu kontarooli karo ee caafimaadka xoolaha sideen ku kontaroolnaa sidee wax soo saarkii xoolaha sida caanihii iyo haragii iyo hilibka laftirkiisa sidee ma aragtay looga faa'iideysan karaa loo kordhin karaa marka guud ahaan shirka intaasuu ku saabsanaa waxaana kasoo baxay waxyaabo aada iyo aada muhiim u ah talooyin badan ayaa kasoo baxay talooyinkaasoo ku saabsanaa sidii macnaha caafimaadka xoolaha siduu ahaa iyo sida hadda lagu daryeeli karo dowladda ay ku ogaan karto sidoo kale ganacsatada inay ka faa'iideysan karaan fursadaha jira gaar ahaan dhanka maxay ahayto xoolaha wax soo saarkooda inay ka faa'iideystaan iyo guud ahaan bulshada sida ay uga faa'iideysan karaan maaragtay waxa ay dhaqdaan marka waxaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa kow in talooyin badan la siiyo dadka xoolo dhaqatada ah waxaa kaloo kasoo baxay in tababaro la siiyo dadka ka ganacsada daawooyinka xoolaha in iyagaas laftirkooda tababaro la siiyo waxaa kaloo kasoo baxay in ma aragtay dowladda ay hesho laab lagu kontaroolo cudurada xoolaha lagu kontaroolo inay hesho waxaa kaloo kasoo baxay in dowladda stateka ee saddexda gobol inay xarumo ku sameyso xarumahaas oo lagu kontaroolo ma aragtay maxay ahayto caafimaadka xoolaha lagu baaro marka guud ahaan wuxuu ahaa discussion aada iyo aada u fiican wasaaraddan waxaa uga soo baxay waxyaabo badan oo miro dhal ah oo ay iyada ku camal fali doontaa waayahay caafimaadka xoolaha oo kale qeyb ayuu ka ahaa marka marka caafimaadka xoolaha la leeyahay dhibaato jirtay oo hadda dhanka xoolaha ah oo xagga caafimaadka ma jira guud ahaan koonfur galbeed wasaaradda sidaad ogtihiin waa wasaarad maxay ahayd oo iska cusub kabasitigeedana uu aada uu u yaryahay waxyaabaha annaga hadda aan raadinayno waxay tahay bal cudurada hadda jira sidee lagu ogaan karaa ayaan raadinaynaa iyo sidee markii la ogaado kadib lagu xakameyn karaa iyo sidaasoo kale sidee lagu daaweyn karaa talooyinka aan dadka ugu yeernay waxaa ka mid ahaa ma jiraan cudurada habka ugu sahlan oo lagu kontarooli karaa cuduro hadda jira miyaa jira inahaasay ahayd marka weli wasaaradda information fiican ma ayna helin cudurada hadda jira waayo hadda waxay ahayd stagekii koowaad oo tala ururinta ah
markii xoolo caafimaadkooda la baarayo ama laga warqabayo waxay u baahan tahay howlo badan qalab ha ahaato dhakhaatiir ha ahaato awoodiina wasaaradda arrimahaas ka warqabta badqabka xoolaha halkay gaarsiisan tahay wallaahi awoodeena ka warqabka xoolaha waxaan rabnaa inaan hadda kordhino dhakhaatiir waa noo joogaan oo jaamiciyiin ah oo wax soo baratay waa ay noo joogaan sidoo kale waxaa jooga associationo hore oo ka shaqeyn jiray caafimaadka xoolaha waxaan rabnaa iyagaas laftirkooda inaan kaashano habka maaragtay caafimaadkii iyo xoolihii waa waa ay jirtaa in ay maaragtay dowladda kabasity ahaan ayna haynin qalabkii oo wax lagu baari lahaa dhaqaalihii sidoo kale lagu ogaan lahaa xoolaha iyo kontaroolkooda laakiin waxyaabaha hadda ay wasaaradda ay u diyaar garoobayso gaar ahaan dowladda koonfur galbeedna ay u diyaar garoobayso waxaa ka mid ah weyga ugu habboon iyo qaabka ugu sahlan ee caafimaadkan xoolaha iyo tiradoodaba lagu ogaan lahaa
hadda arrimihii xajka soo dhadhow oo lagu jiraa ciiddii carfo oo kale deegaanada koonfur galbeed meelaha aadka xoolaha dhoofka loogu iibsan jiray kamid ahaayeen marka xoolaha dhinacaas u dhoofaya halkan laga iibinayo caafimaadkooda saa u baartiin waxaa noo qorshaysan in maxjar la samayn doono oo koonfur galbeed ay leedahay xoolaha dhoofa oo ka dhoofa statekan ka dhoofa lagu baari doono dhakhaatiirtii waa noo diyaar laakiin waxa naga maqan waa qalabkii iyo tababarkii ayaa naga maqan midaasna waan ku guda jirnaa qaabkii aan ku heli lahayn haddii ilahay caafimaadka xoolaha iyo markii laga hadlayo oo kale deegaanada fogfog ama degmooyinka koonfur galbeed qaarkooda badanaa cuduro xoolaha ku dhaca ayaa laga soo sheegaa acceska wasaaraddu ay ku gaari karto deegaanadaas ama xoololadaas cabashadaas qaba bal maxaa qorshe ugu degsan iyada wasaaradda waxaa qorshe uga degsan oo talooyinkii kasoo baxay ee shirkii ayaan dhaweyn ku jiray degmo walba oo koonfur galbeeda in loo magacaabo isku duwaha degmada ee xanaanada xoolaha marka sidaas darteed mar horena annagu waa aan bilownay isku dawayaal ayaan magacaawnay oo aan ugu talagalnay degmooyinka si ma aragtay warbixino aan ugu helno dhaqda ay qabaan iyo markii ay noqotay in laga jawaab celiyay si ay u fududaato
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegayste kale oo aynala soo hadlay balse aan sheegin meesha uu joogo ayaa waxa uu ka cabanayaa inay dhibaato ka haysato dad xirmaysi ka samaynaya dhuldaaqsimeedka ee deegaankeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanidin reer iyo erka oo yaasmiina joogta ehelka sameyne waxaan ka cabanaynaa dadka dhulka sheexaxanaya oo dhulka xooluhu daaqayan sheexaxanaya oo xoolaha u diidaya cawaashaan ka nahay oo naftiraa noo keena maba bandhibayo waxaana teganahay meel dursuura saad arrimaha naga aad aad aad u hirgelinaysaa waad mahadsantihin reer iyo erka waana ku salaamaya waxaana kaa codsanaa inaad noo sii daysaan wacdiga iyo arrimaha aan jecelnahay iyo wacdiga wacdigan aad sii daysaan si idaacadaha kaleo aan wacdiyaasha uga dhigaysaan waad mahadsantihin reer iyo erka boqolkiiba boqol waan ku salaamaya
قايد السيف لارا أما قارن سبوبا ضرور مذاك غريسا قيمه ذي قفل لما أمانه فلدو بيسا قريشتي هويك وفحذو أروتي قيد السيف لارا أما قال سبوبا ضرور مذاك غريسا قيمه يدري قفل لما أمانه خلدو ميسي قريشتي هويك نطبقا السيبات بشهود عيون وانا اكوك ليسي نطبقا السيبات بشهود عيون وانا اكوك ليسي أبرقا بشي رهيب بغناد وقبوبي قاتلك يا قدوب يا داود
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad la socotaan redio ergo waxaadna maqlaysaan barnaamijkeenna maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha beeraha aynu ku lafagurnay ee tacab waxaana isku soo dubriday oo inoo soo jeedinaya maxamed xasan maxamed
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa jira beeraleey gobollo kala duwan naga soo wacay waxa ay inta badan ka cabanayaan cayayaan faraba'an ku haya Sa- arrimahan ayaa waxaa loo sababaynayaa roobabkii xilliga guga oo wakhtigoodii kadib dhacay ayaa waxbeerashadiina waxaa ku yimid dibudhac taasoo dalagyadii beeraa ay ku soo aadeen xilli dhulka intiisa badan uu qalil yahay cayayaan badanna uu soo weeraro aan fiirino qaar ka mid ah haddaba beeraleydaas deegaanka goobweyn oo gobolka jubbada hoose ka tirsan yarow sheekh cabdi waa guddoomiyaha beeraleyda deegaankaas waxa uuna iiga warramay bal noocyada cayayaanka iyagu ay arkeen een hadda ayaa waxa waaye yaanyo iyo barbarooni iyo basbaas iyo basal iyo haddaa la shushurtay ma garan dalagyadii hadda la abuurayna cayayaan unbaa dilihayaan iyo saddex sana cayayaankaas waa nagu dhegan yahay waa nooc ma cayayaankaasi cayayaankaasi waxa waaye mar waaba aruurinayba waxa waaye waxa waxaa naga soo galay ay dheheen tirxigaasi een dhanka een africa maaragtay south africa naga soo galay waxyaabo badan khubra noo imaatay hay-ada oo faw hoos tagta bal ii sharax siduu u eg yahay een marka hore waxa waaye maaragtay cayayaan waa buuba ah waa buuba balka dhuurtiisuu galaa ama waxaa maaragtay nyaanyaha hoostiisuu galaa ukumo ayuu dhalaa Haye.
kadibna wuxuu noqonaa tirxi haye tirxigaas wuxuu noqonaa baabuu baa la yidhaahdo marka waxa waaye waa weynaana Haye.
ambashuu cunaa haye een waa ku kaadinaa obalkii ama nyaanyadii ama wixii way kagaayaan okay marka dalagyadeebuu ku dhacayaa yaanyada iyo maxaa kale bocorka nyaanyada basasha bedelka barbarooniga kulli waa ku dhacaya haye balka hadduu galleyda hadday nisamatami ayadoo yar yar ah ayna daawo helin wuu- ayaduna way kagaysaa dhuurta ayuu ka gelayaa ma garad waa gartay een, marka idinku ma abuurkaad sannadadan helayseen baad koonfur africa iyo xaggaa ka keensateen see idinku yimi cayayaankaasi
abuurka waxa waye maaragtay abuurkii hore waxaana siiyey oo ama galey sisin iyo maaragtay yaanyo basal qaro waxaana siiyey hay-ad faaw la yidhaahdaa noo keentay beertaadu intay la eg tahay saddex hegtar ma kaaga dhaceen marka cayayaanku mise qaar baa kuu bed qaba cayayaanka iyo abaarba cayayaanka iyo abaarba hadda waxa waye shan shan litir sooraraadi soo shaqey shan litir sooraraadi ku waraabi markaas kadib waxa waye haddana shan kale u baxo soo sooraraadi waaye qofka walaalka xataa bir aan u waraabina male dadkaasi waxa waaye horta dadka oo googween waa waa lix boqol oo qoys ma garata waan garta shan boqol ayagay ahaayeen barakaca ku jira oo boqol ah ma garata waa gartay aloora waxa waa maaragtay matooraha oo googan ay leedahayna oo wabiga jiinkiisana waa labaatan matoor ma garat waa gartay miyow caqabadaha jiraan markaan kuu sheego waxa waaye beeraha matoorka waxaa maaragtay matoorasha waxa waaye lix bilood ayaa biidhanaan noo fadhiyey haye
wixii qudaar ah way baaba-een waa gartay biyaha macaanka mar hore waxa waaye maaragtay dhanaanka saddex bilood ayuu noo fadhin jiray bas haye
bi yaraanta sanadkan dhacday waa lix toddoba bilood ayuu bidhanaan loo fadhiyey wixii khudaar ah way baaba-een kaasi wuxuu ahaa yarow sheekh cabdi oo ah guddoomiyaha beeraleyda deegaanka goobweyn haddaba su'aalaha beeralaydu ayna soo weydiinayaan ee ku saabsan cayayaanka oo badan dartood ayaanan mid mid u soo qaadan karin laakiin waxaan la xiriiray doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah kuna sugan magaalada hargeysa waxaanan wax ka weydiiyey bal cayayaanadan faraha badan uu ka hadlayay ayaxa iyo cayayaan yaryar oo cadcad cayayaanka cadcad markan ku horeeyo yaryar waa waxaan la yidhaahdo efidiska waa cayayaan dhibaatada geysta aada u yaryar wuxuu ka jaqaa ama ka nuugaa dhirta nafaqada geedkiiyo cadaadis uu saaran yahay oo nafaqadii ciidda aanay ku filayn biyuhu ku yaryihiin ama xilli biyo abaareed kusoo beegmay markii nafaqadii laga sii jaqo ama laga way u dhammaanaysaa geedka wuu ka kacayaa meesha haddaba sidee looga hortagaa waa marka hore waxaad ku dadaalaysaa beerta kolkaad beeranayso nadaafadda iyo dhul diyaarintaad ku jirto in aad nafaqadii ciidda sara usoo qaado oo aad xitaa haddii waa la dhaamaa waxaan afka qaraa lagu yidhaahdo nafaqa celinta ciidda ama fertilizeriska la yidhaahdo kuwa meel intaad iska dhigto digada xoolahood adigu haysato looda ay ugu horeyso geela haddaad heli karayso ariga dameerada waxa dhanba isku dar laakiin maxaad samayn sidee baad nafaqada usoo qaadaysaa waad burburinaysaa marka hore intay cadceeda ku dhacda ama qallasho ciid baad ku daraysaa haddii kale ood digadaa faraha badan haysato ta la burburiyo ayaa markay cagafta ama dameerka uu baalka kuu godka kuu qodayo ama dibiyada aada u raacinaysaa ciidda marka ciiddiyo nafaqadii haysata ayaad ku samayn waxaa kaloo la samayn karaa haddii cagaf aad helayso ama gacantaba ku garaac dhulka haddii nafaqadiisu hooseyso ama waxsoo saarkiisu hooseeyo digiraad ku beeraysaa digirtii markaad ku wada beertay soo baxdo ilaa iyada waxsoo saarka ma rabtid iyadibaad dib intaad dhulkii ugu garaacdo ku celinaysaa wiig ama labaad ku daynaysaa iyadibaad dib u nafaqaynaysaa waxaa kaloo la samayn karaa digiraha in lagu dhex beero iyadu waxay leedahay qayb nafaqada ka mid oo ciiddu ay u baahan tahay oo saynis ahaan la yidhaahdo nitrogen ayay ku soo celisaa dhulka nafaqada dhulkaagu inay hooseyso inay sarreyso maxaad ku garanaysaa ka beeralay ahaan uma baahnid laab inaad geyso ama shaybaar lagu soo sameeyo hal dalag baad ku wada beeraysaa dhulkas aad u aragto kasoo qaad ama galley baad ku wada beertay haruur ama arabakhi masagaad ku wada beertay dhulkii wax soo saarkiisu isku mid ma noqonayo meelaha qaar geeduhu aada bay u wada sarreeyaan kaan ka soo qaadnaba dhankii biyaha inuu roob da-ayo oo biyo ku filanay haystaan meelaha qaar aada bay geeduhu u dhaadheeraanayaan meelaha qaarna way gaaggaabnaanayaan meelaha maba soo baxayaanba halka aanay waxba ka soo baxayn ama ay gaagaaban yihiin way ku tusinaysaa in ciiddu ka nafaqo hoosayso dhowka intiisa kale qofkii markuu nafaqadii sare u qaado oo uu sameeyo ayuu ka gudbayaa geedkii markaa si fudud buu ku kori cayaankii hadduu ku yimaadana dulqaad buu u yeelan bahalladan marka cadcad een magaca ku sheegna saynis ahaan efidiska la yidhaahdo jaqidaasay sameeyaan caleenta xagga hoosey kaga naban yihin horaanu u sheegnay in lagu buufiyo oo qofkii intuu qaado buufin uu qaato laba nooc bay noqon markaa ma bilowba oo gacanta wax laga qaban karaa oo geeda yaryaroo tusaale ahaan tamaandhadii ayuu soo galay ama yaayadii dhulkii oo dhan buu qabsaday ilaa marka hore wuu cadcad yahay marka dambe wuu madoobaanayaa geedkiina wuu soo ururo wuu dilayaa isagoo dhan buu dilay marka maba gaaraysaba tusaale ahaan yaayada ama tamaandhada inay wax soo saartaba haddii ay miraha qaar u baxsadeen oy hore u soo saartayna ma korin karayso iyagoo yaryar bay markaa meeshooda ku ekaanayaan kormeerkii guud ayaa la samaynayaa oo beerta maalin walba in la iska taga mahana in laga warhayo la baaro caleenta hoosteeda hadduu ku soo bilowdo geedka markaa iyada biyihiina ay yar yihiin haddii markaa aad ku buufiso laakiin waa saabuuntee markaa waa tan alaabada lagu dhaqo ee soodadu ay kaga yaro badan tahay tan lagu qubayso ama dharkaba lagu dhaqoba kuma badinaysid geedka waxay ku xirnaanaysaa qiyaasta marba inta aada haysato ee geedku uu biyo haysto haddii geedku uu daciif yahay u haraadan yahay ama ooman yahay biyuhu ku yar yihiin caleentu iyadaaba soo laabmaysoo dilmaysaba dhaawacee cayaanka ugu darsamaya wuu sii dhibaatooyin geedkaasi cadaadkiibaa kusii kordhaya saabuuntii aada biyaha ku qastaad kusii daraysa dhibaataad usii geysan inaad marka hore waraabiso ama suntii caadiga soo iibso ku buufi saabuun ku buufi taa waad u samayn waxaad kaloo ku buufin kartaa si cayayaanka yaryare cadcad uga tagto saliidda geedkan geed hindiga la yidhaahdo laga tuujiyo taasi way dishaa isagay dishaa saliiddaasaad biyo ku daraysaa waa buufinka caadiga ku shubis maaha buufinka wuxuu samaynayaa dhibco yaryar xaggeed ka buufin caleenta xagga hoosead ka buufinaysaa waa bahasha dhabarka lagu qaato dhabarkaad ku qaadanaysaa gacantaad ku buufinaysaa waad bambaynaysaa cadaadisku markuu kordho ayaad gacantii yarayd ee wax lagu buufinayay hoosta intaad u dhigto caleenta hoos ka soo gelinaysaa saliiddaasaad ku shubaysaa geed hindiga haddaad weydo iyada teena caadigae cunnada lagu cunaad ku darsanaysaa iyaday biyihii baad isku dari marka waxay keenaysaa in cayaankaasi inta badan uu kaa dhinto caleentii kortay maxay noqonaysaa haddaba meesha ama uu ku batay sidii baad samaynaysaa gacantaad wax uga qabanaysaa caleemaha madoobaadoo dhan ama ukuntiisa ay ku badatay waad ka jaraysaa kumana dhex tuuraysid beertay waad ururinaysaa waad ka saaraysaa meesha kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah barnaamijkeennii tacab ayuuna ugu dambeeyey fadlan haddaad tahay beereley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu duub fariintaada codka ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaanan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambayntiina waxaan soo qabanayaa dhegayste kale oo nagala soo xiriiray gobolka gedo degmada baardheere aaggeeda ayuu dhegaystahaasi joogaa dhulmiyi ah waxa ay ka warramaysaa dhibaato bini'aadanimo oo deegaankeeda ka jirta iyo abaarta oo saamayn ku yeelatay halka ay joogto asalaamu calaykum walaalayaal waan salaamo raadiyo erdo waxaan joogaa gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere abaaro ba-an iyo waxaan haysata biyo la-aan walaalahan soomaaliya waxaa aga baahan biyo deg deg inayna soo gaarsan gobolka gedo gaar ahaan degmada waxaan joognaa hoostagta degmada baar dheere ceelcilaan asala waan salaamaya walaalayaalkay waa mahadsantii dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini-aadamnimada